الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل في بيان النجاسة وإزالتها في بيان النجاسة نجاسة عدين تأدب وفصل يهي وإزالتها نجاسة سيد ليس قزول الهاوي الحيوانات كلها ظاهرة إلا الكلب والخنزير الحيوانات حيوانك كلها حيوانك دمانتي حيواناتك أردن ووحا نولو نفت كجرت ظاهرة ظاهر وي إلا الكلب والخنزير أيغا إيا دوفارك مويان إيا وما تولد منهما لبدودا وحي كرنا شيء أو من أحدهما وي. xayawaan waxaa nafta ku jirtaa la yidhaahdaa noolaha ohoo dhan waa daahir haddii uu kutaabta kuma nijaasaynayo ilaa eyga iyo doofaarka iyo labadooda waxay iska dhaleen ow min axadihimaa midkood baa dhale mooyaane oo ey iyo laba ey waxay iska dhaleen ama laba doofaar iska dhaleen ama ey iyo doofaar iska dhaleen waa minhumaa wey tawallada minhumaa ayaga unbuu ka soo dha ow min axadihimaana waa maxay maca xayawaanin daahirin waay ey iyo neef ariha iska dhale doofaar iyo neef looha iska dhale waa taqliiban linijaasati nijaase un weeye haddayba mar ayaga dhacnay dhinac ay qayb ku leeyihiin eyga iyo doofaarka wixii xaggooda ka dhashay waa nijaaso weliba nijaasadooda waa nijaaso muqallado la yidhaahdo aad u adag waayo walmaytatu maytadii kulluhaa dhammaanteed najisatun weeye ila alaadamiya waasamaka waljaraada mayta waxay naftu ka baxdaa la yidhaha wax alla wixii naftu ay ka baxday oo dhan waa wixii yacnii gowrac sharciga aan la gowricinoo naftu ka baxday baa la yidhahdaa waalmaytatu maytadii waa bakhtigii kulluhaa maytada dhammaanteed najisatu nijaaso weeye ila alaadamiya aadamiga mooyaane ibni aadanka mooyaane ibnu aadamku waa iska daahir asagu dee meydkiisu daahir weeye wasamaka kalluunkii mooyaane iyo waljaraada ayixi mooyaane saddexdaa unbaa daahira wey ibnu aadamka xurmaa loo dahirayo ibnu aadamku waa iska daahir weeye ilaahay baa karaameeyey oo walaqad karramnaa bani aadama ilaahaya ibnu aadamka ilaahay baa karaameeyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya wuxuu leeyahay yacnii yacnii ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa mayita qofka mu'minka ah ma nijaasoobo haddii uu nool yahay iyo hadduu dhintayba marka yacni xadiidku qofka mu'minka wuxuu sheegayaa yacni waa karaamo ahaan weeye laakiin gaalada naftoodu wax nijaaso oo markaa dushooda saaran haddayna kugu hallaabin badankoodan iska caadiga hadday ku taabtaan kuma nijaasayna waa iska daahir wey yacni samaga iyo jaraadka kalluunka iyo ayaxa labadaasna waa iska daahiro maytadooda yacni waxba gowrac uma baahno oo waa la yska cunayaa waa xalaal wey marka xadiidka rasuulka uu ahaa sala allahu calayhi wasalam nabigu uu leeyahay lanaa dammaani xalaalaan lanaa maytataani xalaalaani wa dammaani xalaalaan waxaa noo sugnaaday laba meyd ah oo xalaal ah assamaku waljaraad kalluunka ama mallayga iyo waljaraadda ayaxa weeye labadaas yacnii waa iska xalaal weeye markii ay dhintaan naftu ka baxdo wax lama gowracee waa layska cunayaa waa la karsanayaa ama waa layska qalanayaa weye wadammaani xalaalaani laba dhiig oo xalaal ana waan leenaho alkabadu wadixaal beerka iyo beeryarta beerku waa dhiig fadhiistay weye dhiig fadhiya weye beeryarta iyo kelyaha iyo waxaanoo dhanna waa la mid sanfafka iyo waxaan waa dhiig fadhiye dhiiggaa fadhiyana waa iska xalaal weeye maxaa yeele waxa nijaasada ah oo inaan cabno ama isticmaalna loo diiday waa dhiigga shumaya ow daman masfuuxan baa ilaahay ow daman masfuuxan yacni markii waxyaalihii xaaraamta la tirinayo yacni waxaa ka mid ahayd ilaahay wuxuu leeyahay ow daman masfuuxan dhiig soconayo qulqulayo marka dhiiggaa soconaya ayaa nijaaso ah laakiin beerka iyo kelyaha iyo baaryarta iyo waxaan waa dhiig iska fadhiyo oo ayagu wax maartay marxaban waa iska xalaal weeye wa kullu maa kharaja min asabiilayni najisun ila almaniya walriixa walxasa in lam yancaqid min albowl wa kullu maa kharaja min asabiilayn labadaa waddo wax alla wixii ka soo baxo labadaa waddo ee ibni aadamku leeyahay weeye al- yacni alqubulu iyo waddubur yacni maxalka laga kaajo kaadidu ka timaaddo iyo middaa saxaradu ka timaaddo waa dabada wax alla wixii ka soo baxo wa kullu maa kharaja min asabiileyn labadaa waddo wixii ka soo baxo waa qubulka iyo duburka wey najisu nijaaso wey wixii ka soo baxoo dhan waa nijaaso ila alminiya minida mooyaane minidu waa iska daahira iyadu haddayna wax nijaaso ahoo kale ku darmanin ama qofkii macnaha isagoon istinjo qabin iyo wax la mida iyo haddayna ka imaanin wax kale oo haddayna ku darminin oo nijaaseeyo minidu ayadu sideeda waa iska daahir wey ila alminiya minida mooyaane minidu daahir wey waalriixa neefta mooyaane oo neeftuna ayada wax soo baxaya weeye oo qubulka yacni dabadaa ka soo baxaya waa iska daahir ayaduna waalxasaa qaruurixi mooyaane ama dhagixi in lam yancaqid min albowl haddii qofkii uu ka soo baxo dhagax waa ka soo baxay dabadii buu ka soo baxay ama horay buu ka soo baxay meeshii laga kaadinayay buu ka yimid dhagaxan waa nijaaso la odhan maayo in lam yancaqid min albowl dhaguxu hadduuna ka guntamin kaadida wey kaadida hadduuna ka abuurin yacnii waxaa jiro dhagax yacnii qofku sharaabkan iyo cuntadan iyo waxaan uu cunaya qofku u raacay oo markaa ka yimid iyo dhagax ka guntamay meeshan macidadiisaba oo kaadidu ka soo baxdo ka guntamay ayaa loo kala qaadaya dhaguxu dhagax meesha ka abuurmay hadduu yahay dad sidaas waxaa jira calooshooda dhagax ku abuurmo wey oo xataa markii laga ay ka imaadaan ama laga soo daadiyo haddana sidoo kale haddana ku noqonayo haddii la xaqiijiyo dhagaxaas inuu kaadida ka guntamay nijaaso weeye dee laakiin dhagax caadi oo iska soo baxay hadduu yahay waa iska daahir wey والنجاسة نجاسدي ثلاثة أقسام صدح قيبود وي مخففة مد فضد ومغلدة مد أذك ولا أتكيي هي ومتوسطة مد دحدحاد حكم كذا مركي لغا حدلي نجاسة هي سيد الله ظهيري وحياله نجاسات كها مركي لغو بري يعني هدنا وحا يعني هل كان شيخ كعدينيا سيد النجاسة حكم كذا أي نقونيسو أو مركي لا ظهيري وي نجاسة صدح قيبود وي مخففة mid fudud oo la fudud xukunkeedu aad u fudud yahay waa muqallada mid la adkeeyo aad u adag wey iyo wa mutawasidatun mid dhexdhexaada saddexdaa qaybood bay noqonaysaa nijaasa falmukhafafatu nijaasada mukhafafada ahee fudud bowlu sabiyi wiilkii yaraa kaadidiisi weeye alladii sabigaasoo lam yadcam aan cunin hayra laban waxaan caano ahayn walam yabluq ilxawlayn laba sanana aan gaarin kaadidiisu waa mukhafaf wiilkaas wiilkii waa yar yahay laba sano ma gaarin waxaan caano ahayna ma cun yacnii wax raashin iyo waxba ma cunin caano unbuu ku kaaftooma caanahaas unbuu cabaa bas kaadidiisu mukhafaf waay marka afar shardi bay leedahoo sabi inuu yahay baa shardiga horta sabiyaddii baa baxayso gabadhii gabadhi yacnii kaadideedu mukhafaf maaha wiilka weeye waxa mukhafafka kaadidiisu tahay kow bowl waa inay tahay saxarada wiilkaa baxayso wiilku hadduu xalay dhashay saxaradiisu sida nijaasada kale unbaa loo yacnii yaa loo dahirayaa ma aha mukhafaf weeye saxaradu alladii lam yadcam hayra laban caano waxaan ahayn inuun inuun qaadaninna waa shardiga saddexaad walam yabluq ilxawlayn laba sano inuu gaarina waa shardi afartaa shardi markii laga helo way mukhafaf noqonaysaa markaas noqonaysa marka wiilka kaadidiisaa mukhafafaha layidhi gabadha sabiyadda kaadideedu mukhafaf ma aha cillada kala duday waa maxay wiilka kaadidiisana maxaa fududeeyey gabadha kaadideedana maxaa muqalladada ka dhigay oo adkeeyey marxaban waxaa la leeyahay wiilka iyo gabadha waxay ku kala duwan yihiin wiilka yacnii dadkaa waxaa lagu imtixaamay qof kastoo wiil arka inuu qaado wiilka waa la qaadaya qof kasta rag iyo dumarba markuu wiilku dhasho waa la jecel yahayoo waa la qaadayaa marka maadaama lagu imtixaamay dadka inay qaadaan oo wiilka ay qaadaan kaadidiisii mukhafaf baa laga dhigay waa la fududeeyo gabadha laakiin qaadisteedu ma badno sidaa aawadeed baan ayada kaadideeda yacni waa iska caadi wey sida qofka weyn kaadidiis oo kale la mid tahay wayadhuru maxalluhaa birashi ilmaa'i calayh wiilka kaadidiisii meeshii ay gaartay maxalkeedii wuu daahir noqonayaa birashil maa'i calayh biyo haddii lagu shubo hal mar unba biyo sidaa loogu shubaya bas intaasaa ku filan gabarh ayaa nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam wiil yar bay wadatay wiilkiibuu markaa nabigu ka qaaday markaasuu dhabta sidaa u saaray wiilkii baa ku kaadiyey nabiga calayhi salatu biyo unbuu nabigu ii keenay yidhi sidaa unbuu ugu shubay meesha kaadidu gaartay musa ugu shubay marka wiilka kaadidiisu haddii uu wiilku yahay wiil aan yacni weli laba sano gaadhin waxaan caano ahayna aan yacni qaadanin oo aan cunin weeye kaadidiisu waa mukhafafo wayadhuru maxalluhaa birashilmaayi calayh biyo unbaa sidaa loogu shubaya hal والمغلدة نجاسة مغلدة ليلاد نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما أي إيا دوفار إيا لبدو ذا وحي كفر عمي نجاسة ذو مغلد مغلدة وي مغلدة وحا لو جيدا حكم كيدو آد بو أدقي هاي وي أي إيا دوفار إيا وحي كفر عمي ولا يظهر محلها محل كيدو مطاهر نغني إلا بغسله سبع مرات toddoba jeer in la dhaqo mooyaane muqalladnimadii waa taas waa in toddoba jeer la dhaqo ixdaahunna toddobadaa mid ka mid a mamsuujatun bituraabi dahuur waa toddoba jeer oo mid ay ciid tahay wey waa in lagu dhaqo markaasay daahir noqonaysa laakiin toddobadaa jeer haddaan la dhaqin ma daahir noqonaysa ey iyo doofaar iyo wixii ka farcamay wey nijaasadoodii wey nijaasadoodu waa kaadidoodii xaarkoodii dhiigga ka imaaday caliyadoodii asagoo qoyan haddaad taabato wax kastoo asagaa ka mida waa nijaaso asaga iyadoo dhan waa nijaaso wax ka soo baxayo iyo badankooda iyo hilibkooda dhiiggooda wax walbo ka mid a hadduu ku taabto nijaaso wey nijaasadooduna waa muqallad muqallada wey waa la adkeeye wey toddoba jeeroo mid ciid tahay in la dhaqo wey ciiddu shardi wey wax kale ma kaafinayo saabuunta iyo waxyaalahan la isticmaalo wax lagu dhaqoo dhan laguma kaaftoomayo ciid unbaa shardi ah xigmadda ku jirta waxaa la yidhi yacnii ay iyo doofaarku waxay leeyihiin jeermis bay leeyihiin jeermiskaas wax dili kara oon ciidda ahayn ma jiro waxyaalahan kaleo dhan haddii lagu dhaqo waxba ma taraayo marka waa in ciiddaas lagu dhaqo wey waa toddoba jeeroo mid ciid tahay in lagu dhaqo wey marka waa nijaaso muqallada ah xadiidka bukhaariga ayaa u daliilo rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idaa walaqa alkalb fii inaa'i axadikum axad adinka idinka mida weelkiinna hadduu ay galo faqsiluuhu sabca maraat ixdaahunna mamsuujatun bituraab weel yacnii adinka qof yani idinka mida weelkiisa hadduu ay galo toddoba jeer dhaqa oo mid ciid tahay uu rasuulku leeyay calayhi salaatu wasalaam marka eyga ayuu xadiidka caddaynayaa doofaarkuna waa la mid baa li liannahu akhasu minhu asagaaba ka sii xun wey li'anna eyga waaba la isticmaalaa oo yacni wuxuu leeyahay xagga mucaamalaadka markii yacni waxa yacni la isticmaalay weeye eygu ee doofaarka xataa laguma mucaamaloodo waa waxaa yacni waa akhasu xayawaanaad baa leeyahay xayawaanka ilaahay abuuray waxa ugu xun oo ugu liita waa doofaar meel uu faa'iido ku leeyahayba male nafcina male wuxuu tara male waa nijaaso un keliya marka asagaaba ka sii xun marka toddoba jeer baa la dhaqayaa toddoba jeer waa nijaaso muqallada ah wey mana daahir noqonaya in la toddobadaa goor la dhaqo mooyaane oo mid ciid tahay wey waalmutawasidatu nijaasada mutawasidadaho dhexdhexaadka baqiyatu nijaasaad wey wiilkii yaraa ee labada sano aan gaadhin waxaan caanahayna aan cunin kaadidiisu waxaa la yidhi waa mukhafaf aad bay u fudud tahay biyo unbaa saa loo raacinay ey iyo doofaar iyo wixii ka farcamay nijaasadoodu waa muqallado way adag tahay toddoba jeer oo mid ciid tahay in la dhaqo wey nijaasooyinka intoodii kale wixii nijaaso kale soo hartay ama kaadi ha noqoto ama xaara ha noqoto ama dhiig ha noqoto ama malax ha noqoto wax walba ha noqoto wixii nijaasaadoo kale soo haro dhan baqiyatu nijaasaad mutawasida waa dhexdhexaad wey yacni wiilka kaadidiisana xooga way ka xoog badan yihiin waa in la dhaqo yacni ey iyo doofaar kaadidoodina ma gaareen way u dhexaysaa wey mutawasida wey wayadhuru maxalluhaa maxalkeedu wuu daahir noqonayaa nijaasaadka intooda kale bijaryaani ilmaa'i calayhi maratan waaxida biyo haddii sidaa loogu shubo nijaasadaas waxaa loo kala qaadayaa mutawasidada ah cayniya iyo xukmiya cayniya waxaa la yidhaha nijaasadii meeshay gaartay waa la arkayaa way muuqataayo midabkeedii baa muuqdo ama meesha way ka soo uraysaa haddii ay cayniyaa la yidhaha taas taas ilaa ay ka yacnii urtaas ay ka zuusho ilaa uu urtaas zuulo ama midabka uu ka baabo waa in la dhaqo waajib wey midna waxaa la yidhaha xukmiya meesha way gaartay nijaasadu laakiin wax ka muuqda male kaadi baa kugu soo faniintay inay meesha wax kaa gaareen waad ogtahay wax muuqda male taa biyo unbaa hal mar sidaa loogu shubaya biyaha saa loo raacin xugmiyaa la yidhahdaa wayadhuru maxalluhaa maxallu baqiyati nijaasaad nijaasadaa mutawasidada ah maxalkeedii wuu daahir noqonayaa bijarayaani ilmaa'i biyaha kudureerintooda kushubidooda calayhi lagu shubo maratan waaxida wa maxalu liktifaa'i bima dukira fi alaaثati alaqsaam in lam yakun linijaasati jirmun walaa dacmun walaa lownun walaa riixun wahiya almusamaatu bilxukmiya nijaasada marka lagu kaaftoomayo in biyaha un lagu shubo keliya hadday wiilkii yahaa kaadidiisa tahay xataa biyaha unbaa saas loogu shubayaabaa le ey iyo doofaar yacni nijaasadooda hadday tahay waa un loo tirinayaa biyihii toddoba goor baa lagu shubayaa oo la la dhaqayaa un nijaasooyin kale hadday tahay hal maraa sidaas loogu shubayaa markay sidaa tahay nijaasada waa inayna jurmi lahayn meesha kama yacni kama muuqato jurmi ma leh walaa dacmun dhedhanna ma leh kama dhedhamayso walaa lownun midabna ma leh walaa riixun urna ma leh waa haddii awsaafti ma leh way wahiya almusamaatu bilxukmiya waa nijaasada xukmiya la yidhahda haddii xukmiyaa la yidhahdaa wixii xukmiyo o dhan sidaasaa la yeelaya yacnii hadday nijaasadii iska caadiga ahay tahay biyo unbaa sidaa loogu shubaya hadday ey iyo doofaar iyo nijaasadooda tahay meesha way gaartay un kaadidiisii baa meesha gaartay wax ka muuqdana male soo maa toddobadii goor unbaa la dhaqaya waa loo tirinaya un fain kaana lahaa daalika nijaasadu hadday leedahay awsaaftaas midab bay leedahay dhadhan bay leedahay ur bay leedahay jirmi bay leedahay muuqaal bay leedahay wa tusamaa bilcayniyati nijaasadaas cayniyaa la yidhahdaa falaa tadhuru ma daahir noqonayso bimaa dukira ilaa bacda zawaali اljurmi aw اlwasf nijaasadu mar hadday cayniyo tahay meesha ka muuqato midabkeedii baa meesha ka muuqda way ka soo uraysaa urkeedii baa ka muuqda dhadhankeedii baa ka muuqda soo maa ilaa la zuuliyo wasfigaas waa la dhaqayaa waa la dhaqayaa ilaa ay ka zuusho marka haddii ay tahay nijaasaadkii kaloo caadiga ahaa way uraysaa soo maha ama midabkeedii baa meesha ka muuqda waa la dhaqayaa waa la dhaqayaa waa la dhaqayaa si loo dhaqayo markuu midabka meesha ka baabao urtina ka baabaado bas way daahir noqoto hadday ey iyo doofaar nijaasadoodii tahay cayniyana tahay oo midabkeedii iyo urteedii baa meesha ka muuqda soo maha waa la dhaqayaa waa la dhaqayaa markii urtaasi waxaa zuusho yaa kow la leeyahy markii koowaad baa laga dhigay lix kalaa lagu darayaa markaas lix kale ayaa lagu darayaa fain kaana hadduu u sugnaaday lahaa lilnijaasati nijaasada daalika awsaaftaas hadday leedahay jurmi bay leedahay dacmi dhadhan bay leedahay midab bay leedahay riix bay leedahay wa tusamaa bilcayniyati midda lagu magacaabo weeye falaa tadhuru ma daahir noqonayso bimaa dukira biyaha lagu shubay oo keliya un kuma daahir noqonayso ilaa bacda zawaali اljurmi aw ilwasf sifadii waa inay zuusho midabkeedii dhadhankeedii urteedii aw iljurmi jurmigeedii waa inuu zuulo fain tacadara hadduu cudurtoobo marka zawaalu ljurmi jurmigii baa zuuli waaye aw iriixi riixdii baa zuuli weyda cufiya canhu waa la cafinaya nijaasadii meeshay gaartay midabkeedii baa meesha ka muuqda si kasta haddii loo dhaqay wax kasta haddii lagu dhaqay waa la goyn waayo midabkeedii waa iska muuqdaa intaa koos intaad rabtaba dhaq in meeshaa la gooye mooyaane si kaloo la yeelo male ma go'ayso urti ma zuulaysa waa soo uraysaa un wax kasta haddii lagu dhaqay waa iska soo uraysaa un cufiya canhu waa la cafinaya marka waxay noqotay un in la gooye soo maaha in la gooyo mooyaane si kale kuma daahir noqonaysaa le bas waa macfi markaas waa la cafinayaa maxaa yeeley idaacatu maal baa ku suganoo meeshii ay gaartay ha la gooyo haddii la yidhaahdo idaacatu maal baa ku sugan wax kasta haddii lagu isticmaalay haddii la goyn waaye waa macfi waa la cafinayaa wayucfaa waxaa la cafinayaa can inijaasati nijaasada xaggeeda allatii laa yaraaha albasaru almuctadil wayucfaa waxaa la cafinayaa can inijaasati nijaasada xaggeeda allatii nijaasadaasoo can inijaasati baa la cafiyey allatii nijaasadaasoo laa yaraaha usa arkaynin albasaru almuctadil araggii muctadilka usa arkayn nijaasaadka waxaa la cafinayaa nijaasada uusan arkaynin aragga muctadilka yacni qofka indhihiisu caadiga yihiinoo qof aad u indhodheerna ma aha qof indhihiisu xoogaa ay yacni gabaabsi yihiinna ma aha qofka dhexdhexaadku iska caadiga nijaasada uusa arkayn waxbaa ku soo faniinay qofkii inay wax nijaasaa soo gaareen buu malaynayaa si hadduu fiiriyeyna waxba wuu arki waay waa macfi nijaasadaas mar hadduun aragga muctadilka indhaha caadigo muctadilkaaba haddayna arkayn waa la cafiyey wayucfaa waxaa kaloo la cafiya can dami nafsihi qofka dhiigga naftiisa ka imaanaya loo cafiya badankiisa meel ka mida dhiigga hadduu ka yimaado dhiigga kale qof kale dhiig kaaga yimid waa ajnabi moogta ama meel kale kaaga yimid kaas ma aha dhiig adiga kaa soo baxay hadduu yahay waa loo cafinaya qofka wa in istaxaala qayxan malaxba haysu rogo qaliilan kaana ahaaya aw kaiiran ladami alkhaarij min almanaafidi kaalcayni waalanfi waaludun wey والخارج بفعله والمجاوز محله فإنه يعفى عن قليله دون كثير ديق أديك كاسو بحي وحلوك لقاضي ديق كاسو بحي إنه ميل منفذ أهو فران كاسو بحي إيه إنه نكاسو بحي منفذ وحال إلى ميلهان عن دكت دكت يسنك آه آه مرحبا يا إشا iyo meelaha la midka dhiigga ka soo baxaya meelaha manaafidda ah dhiigga ka soo baxay iyo dhiigga qofku asagu uu kas isaga soo saaray asagaa wax isku diray markaasuu dhiig iska keenay kaas lama cafinayo haddii uu badan yahay laakiin hadduu wax yar yahay dhib ma laha wax yar hadduu kaa soo baxo waa macfi walmujaawizi maxallahu dhiig baa kaa soo baxay meeshii uu ka soo baxay buu kuu ka gudbay oo waa dhiig badanoo wuu qulqulay kaasna dee waa dhiig kasiirahe lama cafinaya kaa wuu badan yahay intaa wixii ka soo hadhay dhiigga adiga kaa soo baxay oo aan dhiig ajnabi ahayn ee adiga kaa soo baxay waa in istaxaala qayxan malaxba haysu rogo dhiig buu marka hore ahaa malax buu u gadoomay haddana malax buu noqday waa macfi baa laleeyahay qaliilan kaana haya aw kasiira ama wax yar ha noqdo ama wax badan ha noqdo wayucfaa waxaa la cafiyey can dami nafsihi qofkii dhiiggii naftiisa ka soo baxay baa loo cafiyey wain istaxaala qayxan malaxba haysu gediye qaliilan kaana haya aw kaiiran ladami alkhaarij dhiiggii ka soo baxay lama cafini min almanaafidi meelaha manaafidahoo furan kaalcayni waalanfi wluduni waludunayn indhaha dhiigga ka soo baxay ama sanka ka yimid ama dhagaha ka yimid kaas lama cafinayo waalkhaariji bificlihi waalmujaawizi maxallahu waalkhaariji bificlihi qofkii wix uu kas isaga soo saaray dhiigga uu kas isaga soo saarayna looma cafinayo almujaawizi maxallahu meeshiisina gudbay dhiig baa iska soo saartay adaa wax isku duray waxbaa isku mudday markaasaa dhiig kaa soo baxay meeshii uu ka soo baxayna wuu gudbay oo uu ka qulqulay uu ka dareeray meeshii uu dhaafay soo ma fainahu yucfaa can qaliilihi duuna kasiiri dhiigga adiga aad kas isaga soo saartay iyo dhiigga meelaha manaafidda ahoo furansanka iyo dhagaha iyo ka soo baxay lama cafinayo yacni yacni haddii uu badan yahay ilaa midka inuu yar yahay mooyaane hadduu yar yahay waa la cafinaya fa innahu yucfaa can qaliilihi kii yaraa baa la cafinaya duuna kaiiri hadduu badan yahay maayo waalkhaariji midka ka soo baxay min macdani nijaasati kalmahaaba yani kalmathaabnati weeye wa maxalli alqaa'idi weeye falaa yucfaa canhu aslamba waalkhaariji dhiigga ka soo baxay lama cafinayo min macdani nijaasa nijaasada meesha ay fadhida way macdanu nijaasa meesha ay nijaasadu ay ka abuuranto ama halka ay nijaasada maxalkeeda ohoy deggan tahay kalmathaanati kaadihaysti weeye wa maxallilqaa'idi saxarada maxalkeedii weeye meeshii kaadihaystoo kaa'idu fadhiday ama meeshii macni yacni waxiidmihii uu ku jiray yani saxaradu ay ku jirtay ayaa dhiig ka yimid yuu ka soo baxay falaa yucfaa canhu aslanba kaa lama cafinayo qaliilihi wa kaiirih hadduu yar yahay iyo hadduu badan yahay midna lama cafinayo kaas yani meel nijaasuhu ka yimid wa miluhu waxaa la mid ah almukhtalidu biajnabiyin ajnabi kii ku darmadayna waa la mid dhiig baa soo baxay wax kaluu ku darmaday malax buu ku darmaday ama kaadi buu ku darmaday dhiiggii hadduu wax kaloo nijaasaha ku bao waa ajnabi wax kaloo ajnabi ka ah buu ku darmaday nooc kale uu ku darmaday kaana lama cafinayo qaliilihi wa kaiirihi midna lama cafinayo wa miluhu waxaa la mida kaas yani macdanu nijaasaha ka soo baxay waxaa la mida almukhtalit kii ku darmaday biajnabiyin nijaaso kaloo ajnabiga kii ku darmadayna waa la mid falaa yucfaa canhu aslanba lama cafinaya kaasna wa damulkalbi waalkhinziir eygi iyo doofaarkii dhiiggoodina waa la midoo lama cafinayo wey marxaban waayo nijaasadaas de waa nijaaso muqal ey iyo doofaarku nijaasadooda muqallada weeyaho qaliilkooda iyo kasiirkooda midna lama cafinaya aslan ah wa dambu lkalb walaa yucfa lama cafiyo dambu lkalbi waalkhinziir eyga iyo doofaarkii iyo wa farci axadihimaa wixii iyaga ka farcamay yacni dhiiggoodii lama cafinayo wey qaliilihi wa kaiirihi wey wayucfaa waxaa la cafiya can qaliili dami hayrihi qofka kayrkii dhiiggiisa kiisii yaraabaa la cafinaya dhiig kale oo aan dhiiggaaga ahayn yaa ku soo gaaray oo qofka xayawaan kale kaaga yimid soo maaha haddii uu qaliil yahay waa la cafinaya wain istaxaala qayxan malaxba ha noqda ha isu beddela wey malaxba ha noqdo waa la cafinaya marka qaliilka iyo kaiirka maxaa lagu kala garanaya curfiga yacni caadatu naas dadka caadadoodaa loo celinaya wixii la yidhahdo waxan waa badan yahay waa kaiir kaiir buu noqonaya waxan waa wax yar wixii la yidhahdana markay dadku ay fiiriyaan waa qaliil wey marka curfiga sharcigu wuxuu u celiyey kaiirka iyo qaliilka wuxuu u celiyey sharcigu curfiga xagga curfiga wey dadka dhaqankooda ama siday u yaqaanaan marka dhiig kaloo ajnabi kaa ah yacni qof kaluu kaaga yimid ama wax kaluu kaaga yimid soo maaha waa xayawaan aan nijaaso ahayno ey iyo doofaar iyo faracooda aan ahayn ayuu dhiig kaaga yimi waa dhiig ajnabi ah wey dhiiggaas hadduu qaliil yahay waa lagu cafinaya hadduu kaiir yahay maya wayucfaa waxaa la cafiya can qaliili dami hayrihi baa loo cafiya walow istaxaala qayxan malaxba ha isuu bedelo wayucfaa waxaa la cafiya can kaiiri dami naxwi lbaraaqiis iyo waalqamli waalbucuudi maa lam yakun bificlih wayucfaa waxaa loo cafinayaa qofkii can kaiiri dami naxwi lbaraaqiis injirboodadii iyo wixii la mida dhiiggeedii kii badnaa kiisii badnaabaa la cafiyey walqamli injirtii iyo walbucuudi kaneecadii maa lam yakun bificlihi asaga ficilkiisa hadduun ahayn dhiigga waxyaalahaas ka imaanaya baashaa injirbooddada la yidhaahdo iyo injirtan caadiga ah ee dharka iyo gasho dadka jirkooda gasho yacni dhiiggoodii iyo walbacuudi kaneecadii dhiiggoodii macfi weeye maa lam yakun bificlihi asaga ficilkiisa hadduun ahayn kaneecadii baa qofkii ku dhimatay ama kaneecada sideeda marka qofka cunto ay cunto kaneecada yacni waxaa ka mid a dabeecaadkeeda caawo dhan qofku way cunaysaa wadaysaa mar alla markay dheragtaba dhiigga gadaal bay ka sii daynaysaa dhiig gadaal bay ka sii daynaysaa way sii wadaysaa onadana dhiigga marka wuxuu soo toosayaa suwixii qofkii asagoo gebigiisao dhan wada dhiig ah markay ka dheragtay hadday kaa tegaysa way ficnaan lahayd dhiiggii gadaalun bay ka sii wadi wayna sii wadaysaa qofka marka dhiiggaas ay ku hallaynayso ama ayadii baaba ku dhimatay oo dhiiggeedii baa ku hallaabay kaneecadii iyo injirtii injirtana sidaasoo kale way injirbooddada bahal yar waa weyn oo injirboodilaya dadka cunto way kuwaa dhiiggoodii waa loo cafiyey qofka hadduu yacni hadduu badan yahay xataa dhiiggaas hadduu badan yahay xataa waa macfi maa lam yakun bificli asaga ficilkiisa hadduun ahaynoo asagu hadduuna isku dilin way ficilkiisa hadduun ahayn fain kaana bificlihi ficilkiisa hadduu yahay cufiya can qaliilihi kiisii yaraa waa la cafiyey faqad oo keliya haddee laakiin asagu kasuu u sameeyo injirtii asagaa isku dilay kaneecadii asagaa dilay soo ma aha fainahu yucfaa waa la cafinaya can qaliilihi faqad kii yaraa bas unbaa loo cafinaya hadduu badan yahay maya waalmarjicu fi اlqilati iyo wاlkahrati alcurfu way famaa caddahu اlcurfu qaliila fahuwa qaliilu wamaa caddahu اlcurfu kaiira fahuwa kaiiru wاlmarjicu fi اlqilati wاlkahra badnaanta iyo yaraanta xaggee loola noqonaya waxa lagu kala garanayo oo loola noqonaya alcurfu curfiga weeye waa dadka dhaqankooda weeye famaa caddahu alcurf curfigu waxa uu ku tiriyo qaliilan qaliil uu ku tiriyo fahuwa qaliilun weeye wamaa caddahu alcurfu curfigu waxa uu ku xisaabiya kaiiranna fahuwa kaiirun weeye walaa yadhuru ma daahir noqonayo shay-un shay oo min najisilcayni ah ilaa juluuda almaytati idan dabaqat hadday magdoonto waalkhamra idanqalabat khallan binafsiha walaa yadhuru ma daahir noqdo shay-un shay oo min najisilcayni najisulcayn awey wax nijaaso ahoo najisucaynahoo daahir noqonaya ma jiro ilaa juluuda almaytati maytada haraggeeda mooyaane idan dabaqad hadday magdoonto ama haddii la magdiyo way yani neefkaad yacni maytada baktiga kulligeed nijaasa ahayd moogtahay aan soo marray walmaytatu kulluhaa najisun ila alaadamiya wasamaka waljaraad baan soo niri soo maa marka mayta waa nijaaso maytadaas marka haddii haragga laga bixiyo haraggeedina la magdiyo daahir buu noqonaya haraggaas daahir buu noqonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam neef bakhtiyey ayuu arkay umu salamo gabadha la odhan jiray ee xaaskiisa ahayd yacni ayuu neefkaasu ayuu ka bakhtiyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hal intafactum yani bijildiha war maxaad maxaad maqaarka ugala bixi weyda haragga maxaa ugala bixi weydan oo u intifaaci weydan markaasay rasuulka ilaahay innahaa mayta waa mayto seen maqaarka ugala baxay way baktideen lama gowracine markaasuu nebigu yidhi innamaa xaruma akluha cunitaankeedan baa la xarimaye haddaad haragga kala baxda dhib ma leh waa xadiidka kale waxaa ku sugnay ayu iihaabin dubiqa faqad dahura maqaar alla maqaarkii la magdiyo daahir buu noqonaya markii maqaarka laga bixiyo maydka yani maytada neefkii baktiyey waxaa shardi ah yani neefku marka hore inuu ma'kuul ahaa maytada la sheegaya waa neefkii ma'kuulkaha xalaashaa la cuni jiray xalaal buu ahaa lama gowracin wuu baktiyey soo maa haraggaa lagala baxayaa haraggaasna waa la magdinayaa markii la magdiye haraggaas daahir buu noqonaya macnaheedu yani yaqbalu dahaara dahaaruu aqbalaya intaan la magdinin lama dahiri karin laakiin markii la magdiyo waa la daahirin karaayo sida maradaasoo nijaaso ay gaartay oo kale soo lama dhaqo saasoo kale u noqonayaa waa markaa biyaha sidaas loo marinayaa marka maqaarkii daahir buu noqonayaa walaa yadhuru shayun min najisilcayni shay oo najisu cayn ah oo daahir noqonaya ma jiro ilaa juluuda almaytati maytada haraggeedii mooyaane idan dabaqat hadday magdoonto way haraggii markii la magdiyo way walkhamra wa ila alkhamra khamradii mooyaane khamradu daahir bay noqotaa idan qalabad khallan khal hadday noqoto binafsiha iyada nafteeda khamradii halkaasaa la iska dhigay markaasay isbeddeshay oo marka hore muskir bahayd waa lagu waalanayay soo maaha wax dadka wareerinhayay ahayd way isbeddeshay oo way macaan yacni khal bay noqotay malab bay noqotay way macaanaatay wax iskaara ma leh wax lagu sameeyeyna ma jiro bannaankaa unbaa la iska dhigay ama hooskaas unbaa la dhigay khalaas ayada unbaa isbeddeshay daahir bay noqonaysa ayada iyo macal weelkeedii baa daahirsa noqonaya weelkii ay ku jirtay iyo ayadii wixii dhammaano daahir bay noqonaysaa wa walkhamra wa ila alkhamra khamradii mooyaane idanqalabat khallan khal markay isu beddesho binafsiha ayada nafteeda waa shay marka hore nijaaso ahaa oo haddana isbeddelo daahir noqday wey fain durixa fiiha shay-un shay haddii lagu daro qabla takhallulihaa intayna yacni khaloobin walow daahiranba ha noqdo shaygaas wa baqiya fiiha xataa takhallalat lam tadhur laakiin khamradii waxbaa lagu sameeyey waxbaa lagu daray shay baa lagu daray waxaas lagu sameeyey hadduu doono ama lagu riday hadduu doono daahirba ha noqdo intayna isbeddelin baa shay lagu riday markaa kadib bay isbeddeshay daahir ma noqonayso daahir ma noqonayso waa nijaaso maxaa yeele markii hore shaygii markii lagu rido ayadii baa nijaasaynaysa markay ayadii isbeddeshay kadibna shaygii oo isbeddelaynin baa haddana ku jiro shaygii isma beddelaya isagu marka waa nijaaso saasayna u daahir noqonin sideedaba haddii wax lagu sameeyo ama wax lagu rido ma daahir noqonaysa khamrada laakiin iyadu hadday isbeddesho weelkaas siday ugu jirta unbay isbeddeshay daahir bay noqonaysa fain durixa haddii lagu rido fiiha fiigeeda shay-un shay qabla takhallulihaa intayna khaloobin walow daahiran ba ha noqdo shaygaasee wa baqiya fiiha uu ku baaqi noqda xataa takhallalat lam tadhur faslun fii bayaani awqaati salawaati alkhams salaadaha shantaa awqaaddoodii ayuu u fasal yahay caddayntoodii wey waqtu duhri min zawaali shamsi ilaa masiiri dilli kulli shayin milahu hayra dilli listiwaa salaadaha shanta ah wakhtiyaha la tukado ayuu fasalkan ka hadlayaa salaad la arka wakhti bay leedahay wakhti bay yacni gelaysaa wakhtigaasu haddana markuu baxo haddana salaaddaas qaday noqonaysaa way tegaysaa soo maha waqtu duhri duhurka wakhtigiisu min zawaali shams qoraxda zuuliddeeda laga bilaabo can wasadi samaa samada bartankeeday ka zuushay dhinacanay u badatay dhinacay qoraxda u dhacayso xagga maqhribka xaggiisay dhinacanay u badatay halkaa dhaladay ka zuushayoo markaas dhinacan u badatay way zuushay qoraxdii duhurkii baa bilowda ilaa masiiri dilli kulli shayin milahu shay la arkay iyo hooskiisu ilaa isla ekaadaan qoraxdii way socotay way socotay ilaa shay la arkiyo hooskiisi baa isla ekaaday shayga markii sidaa la yidhahdo hooskii ka baxay iyo asagii baa isla eg marka casirkii baa galay markaas ilaa masiiri dilli kulli shayin milahu shay kasta iyo hooskiisa ilaa isla ekaada hayra dililistiwaa harka la yidhaahdo dilluistiwaha ayaa laga goynaya oo dilluistiwuhu macnaha waxa weeye qorraxdu markay halkaa ku taagan tahay dhalada hooska yaree gudaha soo gelay qofka hoostiisa ku soo baaba'aya dillulistiwa la yidhaha markay qorraxdu zuusho inta u baxdana hooskii uu baxo wuu raacayaa soo ma intaa yarkaa waa laga reebaya marka dilluistiwuhu mar wuu dheer mar wuu dheeraanayaa mar wuu gaaban yahay markaa qorraxdu mar qorraxdu halka bartankay maraysaa dhaladay maraysaa markaa qoraxdu ay dhaladaas marayso bartankaa marayso harkaas wuu yar yahayoo waa midkaa yare qofka hoostiisa ku soo baaba'aya ama shayga hoostiisa gelaya markii uu qoraxdu ay zuusho oo hoosku inta u baxana wuu raacayaa kaas waa in laga reebo mar qoraxdu way wareeganaysaa dhinac bay maraysaa ama intay maraysaa ama dhinacanay maraysaa marka hoosku asagoo dheer buu wareeganayaa wakhtigaas yacni maalinka kala barkiisa markii la joogo maalan lixda saac oo kale markii la joogo hooskaas dheeroo wareeganaya waa dilul istiwa waa laga reebayaa kaas kaas markii laga reebo shay kastii hooskiisu markay isla ekaadaanna waa duhur aakhirkii waa duhur aakhirkii wey qoraxdu markay zuusho duhurkii awalkiisii wey shay kastii hooskiisu markay isla ekaadaan hooskaas yacni dilul istiwaha la yidhahdana laga reebo laga gooyo waa duhur aakhirkii wey wa waqtulcasri casrka wakhtigiisu min min bacdi waqti duhri wey duhurka wakhtigiisaba markii la gaaro shay la arkiyo hooskiisu markay isla ekaadaan waa duhur aakhirkiisa sooma casri awalkiina waa la jooga aakhiru duhri awalulcasri baa leeda wax wakhti oo u dhexeeya ma jiro labada salaadood marxaban waqtulcasri casriga wakhtigiisu min bacdi waqti duhri wey ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxdu ka dhacdo salaada casri waa la tukanaya ilaa qoraxdu ay godka kagasha ka wada dhacdo wey wa waqtulmaqribi maqribka wakhtigiisuna min quruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo ilaa maqiibi shafaq ilaxmar ilaa uu yacni qoraxdu markay dhacdo maqribku waa bilowday godka ay wada gasho qoraxda maqribka waqtigiisii baa galay ilaa maqiibi shafaq ilaxmar qoraxdu markay dhacdo kadib guduudka halkaa ka muuqanaya caadkaas guduudan ama xawrka guduudan ee halkaas ka muuqanaya ilaa uu ka baaba'o yaa maqribka la tukanaya shafaqaas axmarkaa markuu baaba'o xawrkaas guduudan markuu baaba'o maqribkii waa tegay cisho waqtigiisii baa bilaabanaya wa waqtulcishaai cishaha waqtigiisuna min maqiibi shafaqi shafaqaas guduudanee maqribka gadaashiisa meeshaa ka muuqanaya baabi'iddiisa laga bilaabo weeye ilaa tuluuci alfajri ahaani fajarka labaad ee saadiqa ilaa uu ka dhalanayo fajarka labaad ee salaadda lagu tukanaya aadaanka dambe uu ku dhacayo wey fajru aani fajarka yacni labaad fajru saadiq baa la yidhahda mid horaa jiroo la yidhahda kaadib la yidhahda oo yacni salaaddii inay dhalataan u malaynaysaa iftiin baa soo baxayo kor buu u istaagayaa inay salaaddu dhalataad u malaynaysaa markaas haddana mugdi baa ka daba imaanaya wuu baaba'aya kaas waxaa la yidhahdaa kaadib baa la yidhahda kan saadiqa ah waa fajarka labaad weeye iftiin baa sidaa u kacay u istaagaya saasuu u istaagaya tayr camal markaasuu faafaya haddana labada dhinac sidaa ugu faafaya salaaddii baa dilaacaysa markaas marka ilaa laga gaaro waqtigaa cishaha waa la tukada cishaha maqhribka waqtigiisa markuu baabao oo xawrkaas guduudan iyo caadkaas guduudan markuu baaba'o maqhribka ilaa iyo intii fajarka yacni fajarka saadiqa uu ka dhalanaya intaa waa cishaha waqtigiis oo waqtiga ugu dheer waa cishaha wey salaadda cishaha wey waqtu subxi subaxa waqtigiisuna min alfajri fajarkaa laga bilaaba ilaa duluuci shamsi wey fajarka saadiqa laga bilaaba ilaa qoraxdu ka soo baxaysa wey faslun fii bayaani alawqaati alatii tukrahu salaatu fiiha fasalkaana wuxuu fasal yahay awqaata iyo wakhtiyaalka ay karaahada tahay salaadda in la tukado salaad sunno ah wey salaad sunno ah oo yacni aan sabab lahayn sabab mutaqadima iyo mid muqaarina midna ma laha yaa in la tukadaa xaaraam ah awqaaddan shantaa wey fii bayaani alawqaat allatii tukrahu salaatu fiiha awqaadda salaaddu ay karaahada tahay ama xaaraanta tahay wey karaahadan waa karaahatu taxriim wey bimacna yacni waa xaaraan baa looga jeeda shan waqti ay salaaddu sunnada ah ay xaaraam tahay wey wa khamsatu awqaatin shan waqti taxrumu waxaa xaaraana walaa tasixu mana ansaxaysa fiiha fiigeeda annaafilatu salaaddii sunnada ahayd allatii salaaddaa sunnada ahoo naafiladaasoo laa sababa laha sabab ma leh sababkaasoo mutaqadimun hormaray ow muqaarinun sabab muqaarin ahoo la xidhiirsadayna ma leh fii kayri makata maka kayrkeed ayay xaaraan tahay wey shan waqti salaadda sunnada ah oo sabab mutaqadima aan lahayn sabab muqaarina aan lahayn sabab mutaqadima macnaha waxa weeye waa qado oo kale salaaddii horey kaaga salaad sunno aad waqtigii aad tukan lahayd maada tukanin way kaa tagay waa sabab yani mutaqadima wa ama waa sabab muqaarin ahoo markaasuuba la xidhiidha maalan masaajidkii baa soo gashay waa taxiitu masjid sabab muqaarin ah wey haddaaba lagaa rabaa waa soo weysaysatay sunnat lwuduu wey waa sunnat lwuduu inaad tukato wey waa sabab muqaarin salaad sunno ah oo sabab mutaqadima ma leh sabab muqaarin ana ma leh oo la xidhiidha ma leh waa sunno iska mutlaqa ah wey shantaa waqti lama tukan karo xaaraan wey fii kayri makata maka ma aha meelaha kale wey maka wakhti kasta waa lagu tukan karaa salaadda sunnada mutlaqada waa lagu tukan karaa maxaa yeele xadiid bukhaari rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam reer bani cabdimanaafow beydkan ha u diidina qof alla qofkii soo galo yacni aya saacati saacad kasta habeen iyo maalin qofkii ku tukanaya inuu ku tukada doonaya marka xaramka maka asagu wakhti kasta waa lagu tukan karaa laakiin meelaha kale meelaha kale shantan wakhti sunnadaa mutlaqada ah oo sabab mutaqadima iyo mid muqaarina midna aan lahayn shantan wakhti xaaraam wey bacda salaati subxi salaadda subax bacdigeed xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda ay soo dhalo wa bacda alcasri ila alisfiraar salaadda subax markii la tukado ilaa qoraxdu ka soo baxayso xaaraan wey lama tukan karo sunnada mudlaqa ilaa inay sabab leedahay mooyaane sabab hadday leedahay waa tukan kartaa maalan bacda salaati subxi sabab mutaqadima maalan raatibadii maada tukan ragcatulfajarkii maada tukan jamaacadii lagu jiro unbaa timid waad ku xidhay salaaddii markii laga baxo kadib sunnadii fajarka waa tukan kartaa markaas yani sababkeeda mutaqadim weeye waa raatibadii yani hore yani wakhtigu markuu galaba la tukanayey oo salaadda horteeda la rabay in la tukada ahayd haddii aad wakhtigaasoo kale bacda salaad subxi masaajidka soo gashay salaad subax waaba tukatay masaajidkii baad soo gashay idan qoraxdii weli soo bixin taxiitu masjid baad tukanaysaa waad soo weysaysatay waad tukanaysaa taxiitu masjid sunatulwuduuya waa kawa salaadda lagu diidaya waa salaad aan sabab lahayna waa sunno iska mutlaqa ah xataa tadluca shamsu salaada subax markii la tukada ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo wa bacda alcasri salaada casri bacdiga ila alisfiraar ilaa ay qoraxdu ka gaabato yani ay guduudato way wa cinda duluucihaa xataa tartafica karumxin wa cinda alisfiraari xataa xataa yatakaamala quruubaha ilaa ay dhicitaankeedu ka kaamil noqoto way marxaba wa cinda duluucihaa qoraxdu markay soo baxdo salaadda subax markii la tukado kadib ilaa ay qoraxdu ka soo baxayso qoraxdu markay soo baxayso xataa tartafica ka rumxin ilaa ay soo dheeraato qoraxdiioo ka rumxin ay soo gaarto waran carbeed jooggiisoo kale yacni ilaa qof jooggiisa ay la soo ekaato qof jooggiisa ilaa qoraxdu soo dheeraato xoogaa markaasa sunnatul ishraaqi baa bilaabanayo markaasaa la tukanaya wa cinda alisfiraari xataa yatakaamala quruubaha qoraxda markii bacda alcasr qoraxda ay guduudato xataa yatakaamala quruubaha ilaa dhicitaankeedii ay ka kaamil noqoto wey qoraxdii ilaa ay ka wada dhacdo wa cinda alistiwaa istiwa qoraxda markay ku taagan tahay halkaa dhalada ay ku taagan tahay markaana lama tukanaya sunnada mutlaqada marxaba cinda alistiwaa waa qoraxdu markay halkaa ku taagan tahay wey dhalada ilaa fii yowmi aljumcati maalinka jumcada mooyaane maalinka jumcada maadaama dadka masaajidka soo gelaya aad u fara badan yihiin maalinkaa jumcada waa la iska tukan karaa sunnada mutlaqada waqtigaa waa la tukan karaa istiwaha waqtu istiwaha waa la tukan karaa laakiin maalmaha kale maya lama tukanayo waa kaba marka shantaa waqti salaaddaa sunnada ah xaaraan weeye mana ansaxaysa lama tukan karo faslun fi salaad salaaddii ayuu u fasal yahay wey salaaddii axkaamteedii ayaa halkan laga gelayaa walahaa salaaddii waxay leedahay shuruudun shuruud iyo wa arkaanun arkaan iyo wa mubdilaatun wax burinaya wa sunanun iyo wa makruuhaat walahaa salaaddii waxay leedahay shuruudun shuruud bay leedahay wa arkaanun arkaan bay leedahay wa mubdilaatun wax buriyay leedahay wa sunanun sunnooyin bay leedahay wa makruuhaat wax karaaha oo salaadda in laga ilaaliya u baahan tahay oo xoogaa yacni nusqaan gelinayo ayay leedahay makruuhaatku waa wax laga fiican yahay wey inaad salaadda ka ilaalisa fa amaa shuruuduhaa salaadda shuruuddeedu fa khamsata cashara shan iyo toban shardi wey shardi waxaa la yidhahdaa intaadan salaadda gelin horteed wixii aad ku sifowdaa le salaadda intaan la gaarin baa rabaa shuruudda lagaa rabaa inaan ku sifowdo qofkii shuruudda laga helo unbaa salaadda tukan karo shuruuddaasna waa shan iyo toban wey axaduhaa shardiga u horreeyo alislaamu wey qofkaa salaadda tukanaya waa inuu muslim yahay baa shardiga qof kale kama ansaxaysa salaaddu aaniha shardiga labaad atamyiiz qofku waa inuu wax kala garanayo wey mumayiz waa inuu yahay qof aan waxba kala garanaynin salaad kama ansaxayso aaliuhaa kan saddexaad shardiga saddexaad dukhuulu lwaqt salaadda wakhtigeeda waa inuu galo raabicuhaa kan afraad alcilmu bifardiyatiha salaadda faradnimadeeda qofku waa inuu ku cilmi lahay salaadda iska tuka lama rabo inay faral tahay waajib tahay qofku waa inuu og yahay ku cilmi lahay khaamisuhaa shardiga shanaad allaa yactaqida waa inuusan ictiqaadin fardan oo min furuudihaa faral salaadda faradyaalkeeda ka mida sunnatan sunno waa inuunu ictiqaadin saadisuhaa shardiga lixaad addahaaratu dahaaro weeye can alxadai alakbari waalasqar qofkii waa inuu daahir ka yahay xadadkii akbarka ahaa ee weynaa xadad akbara waxaa la yidhahdaa maa awjaba alqusla wixii qabays waajibiyaa la yidhahda xadadkii weynaaye akbarkaa waa inuu daahir ka yahay waalasqari kii yaraana waa inuu daahir ka yahay asqarna maxaa la yidhahdaa maa awjaba alwuduu wixii weyse waajibiye wey waa weyse la'aanta labadiiba waa inuu daahir ka yahay qofku labadii xadadba weyse la'aan iyo wixii qabays waajibinaya labaduba waa inuu daahir ka yahay saabicuhaa shardiga toddobaad addahaaratu can inijaas nijaase qofku waa inuu daahir ka yahay fi hawbi maradii walbadani badankii iyo walmakaani makaankii uu ku tukanay intaba waa inay yani daahir yani salaadda shuruuddeeda waxaa ka mida dahaaro qofku waa inuu daahir yahay wey badankiisa iyo dharkiisa iyo makaanka uu ku tukanayay intaba waa inay daahir yihiin waa inay daahir yihiin nijaasaadka aan soo maraynay waa inay daahir ka yihiin wey waa inay daahir ka yihiin wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam miftaaxu salaati adduhuur salaadda furaheedu waa dahaarada waa dahaarada wey marka qofkii aan dahaaro qabin dee salaad maba tukan karo marka ansaxaysa wey aaminuhaa shardiga sideedaad satru alcawra qofku waa inay cawradiisu asturan tahay cawrada waa inay asturan tahay cawrat rajul maa bayna sura warukba way xudunta iyo labada low inta udhaxaysa way ragga cawradooda salaadda markuu tukanayo waa inay intaasay qarsoon tahay waa inay qarsoon tahay hadday meel ka mid soo baxdo xuduntaa meel ka hoosaysa hadday soo baxdo ama lowyaha ka kor hadday soo baxaan salaaddiisa way buraysa xudunta nafteedu waa cawraday ka mid xudunta nafteedu markii salaadda la joogo yacni xudunta nafteedu waa cawro hadday xuduntu soo muuqato ama wixii ka hooseeyey baaba soo muuqday salaaddiisa way buraysaa hadduu salaadda ku jiro salaaddiisa way buraysaa lowgii hadduu soo muuqdo salaaddiisa way buraysaa marka qofku waa inuu cawradiisa ku dadaalo marka uu salaadda tukanayo waa inuu ku dadaalo cawradiisa inuu asturo way satru cawra waa inuu ku dadaalo dharkan gaagaaban oo markii la sujuudaya iyo yani gadaal usii cararaya oo qofkii ka soo bannaan meel kasta ka soo muuqanayso khatar wey markay salaadda tukanayaan marka waa inay iska ilaaliyaan funaanadahan gaagaaban iyo sarwaalkan gaaban ee la gashanaya yani aan lowyahaba aan si fiican u qarinaynin iyo waxaas cawradaadiiba soo muujinaya hay-a wanaagsanna maaha qof markuu tukanaya waxaa la doonaya ilaahay wuxuu leeyahay khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin khuduu ziinatakum cinda kulli masjid cinda kulli salaadin masjidkaas maxalkii baa la cabirayo xaaligii baa loo jeedaa bale min idlaaqi almaxalli wa iraadat alxaal masjidka maxaa lagu sameeyaa maxaa ku dhaco masjidka salaaddii baa ku dhacay marka masaajidka markaad gelaysaan ama tegaysaan agtiisa isqurxiya baa ila ziinadiina qaata ziidan ziinaduna waa dharka waa inaad dhar fiican qaadatood cawradaada asturto waxaa ila qof qaawan ma quruxsanay mogta ziina haddaad maqasho qurux waa inaad waa inaad dhar fiican qaadato cawradaadoo dhan iyo badankaaga intiisa badan oo dhan ay qarsoon tahay markaasaad ziino leedahay marka ziinadu quruxdu waa asturka wey satriga wey quruxdu ay ku jirtaa marka quruxdiinna qaata ilaahay wuxuu leeyahay mar alle markaad salaadda tukanaysa salaaddu yacni waa munaajaat ilaahay munaajaatu rabbi wey ilaahay baad kula munaajoonaysaa marka markaad ilaahay hor istaagayso dhar fiican inaad qaadataa la doonaysa cawradaada inaad badankaaga o dhan inaad cawradaada qarisaa la doonaya inaad si fiican u labisato markaad salaada tukanayso marka ragga cawradoodu waa xudunta iyo labada low inta udhexaysa dumarka cawradooduna gabdhaha xorta ah cawradoodu waa jamiicu badaniha ila alwajh walkafayn wejiga iyo labadaa kaf mooyaane badanka inta kale oo dhan waa cawro marka badankeedoo dhan waa inay qarisa wey ilaa wejiga iyo labada gacmood marka salaadda tukanayso hadday meel ka mida ka soo muuqato salaadeedu ma ansaxaysa hadday dhar gaagaaban kasoo gashay ka tago sarwaal iyo wax gaabanaya iska wadataa markaasay salaadda ku tukanaysaa may kama ansaxaysa salaadda waa inay badankeedao dhan qariyaan lugaheeda waa inay meel ka soo bannaanin gabdhaha dumarka lugahooda dhan waa inay wada qariyaan hadday xataa ciribtooda soo muuqato markay sujuudayso salaaddeeda waa biraysa waxba kama jiraan marka satru lcawra waa shardi shuruudda salaadda ka mid taasicuha shardiga sagaalaad istiqbaalu lqibla qiblada waa inuu qaabilo qofka caashiruhaa kan tobnaad tarku lkalaam hadal waa inuu iska ilaaliyo way hadalka waa inuu iska ilaaliyo dee hadalku yani salaadduu burinayaaye waa inuu iska ilaaliyo qofku way marxam ilaahay wuxuu leeyahay xaafiduu cala asalawaat wa salaati alwusطa waquumuu lilaahi qaanitiin salaadaha xifdiya salaada wastada la yidhaahdo ee salaadaha ugu fadli badanee khiyaaradana xifdiya salaatulcasrka wey waquumuu lilaah ilaahay uquma u istaaga qaanitiin saakitiin xaalatiin idinkoo aamusan wey salaadda markaad tukanaysaan ha hadlina tarku lkalaam baa shardi ah wey alxaadi cashara tarku lafcaali alkaiira afcaasha farada badan waa inuu iska ilaaliya qof salaad markaad tukanayso ficil badana iska ilaali ficil kaiira waxa le saddex dhaqdhaqaaq haddaad samayso saddex goor haddaad tilaabo qaado ama gacanta haddaad saddex goor dhaqaajiso ama haddaa inta yani saddex meelood kala dhaqaajiso salaaddaada way buraysaa khushuuc baa la doonaya markaad salaadda tukanayso ee lagaa doonaya dhaqdhaqaaqa iska ilaali iyo ficilka farada badan iska ilaali maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta wuxuu liibaanay wuxuu ku tilmaamay sifadii koobaad oo lagu tilmaamay maxay ahayd waa khushuuca salaaddooda ay ku khushuucayeen ilahay wuxuu leeyay qad aflaxa almu'minuun mu'miniintii baa liibaanay baa ilahay yidhi aladiina hum fii salaatihim khaashicuun mu'miniinta liibaanay waa kuwe waa kuwa salaadooda ku khushuucaya ilahay marka haddaad maanta o dhan dhaqdhaqaaqayso mad inta xoganayso mad inta qabsanayso mad waxaynayso khushuuc ma lihid salaaddana sirta ku jirta waa khushuuca wa way kaa baraysaa salaadda waxaad doonta iska samaynayso marka salaaddu waa inaad ilaalisay kaaga baahan tahay marka afcaasha badan iyo dhaqdhaqaaqa fala badan waa inaad iska ilaaliso wey ahaani cashar tarku alakli washurb wax cunid iyo wax cabid waa inaad ka tagto qofka hadduu tukanayo waxna ma cuni kara waxna ma cabbi kara dee hadduu cunto iyo yacni uu sharaab sameeyo cabitaan cunto iyo cunitaan iyo cabitaan hadduu sameeyo waa ka buraysaa salaadda mubdilaadkayba noogu imaan doonta akliga iyo shurbiga inay wax burinayaan salaadda burinaya athaalisa cashar shardiga saddex iyo tobnaad allaa yamdiya ruknun qawliyun maca ashaki fii niyati taxarum allaa yamdiya waa inuuna tegin ruknun qawliyun rukni qawli ah yacni waa inuuna samaynin qofkii rukni qawli ah maca ashaki fii niyati taxarum niyo taxarumka asagoo shakisan rukniga qawliga maalan waa faatixadii wey markaad xidhatay salaaddii niyadii baad ka shakisan tahay ma xidhata horta maxaad niyootay asagoo sida u shakisan buu faatixadii ku dhammeeyey salaad kuma jirtide salaadda hadda xidho mar baa ilaa faatixadii aad ka akhrisay weli hadduu shakiga kugu jiro maad maxaad niyootay waxba maadiino haddaad weli ku shakisan tahay ha iska taagnaanina salaaddii xidho weeye salaad kuma jirtida wey marka rukni dhan oo qawli aba hadduu adoo shakisan aad samayso wey niyatu taxarumka adoo shakisan salaadaada waxba kama jiro allaa yamdiya ruknun rukni waa inuuna tegin qawliyun maca shaki asagoo shakisanoo fii niyati taxarum ow yaduula zamanu shak shakiga zamankiisa waa inuu dheeraado ruknigaa qawliga muusan dhammaynin laakiin xoog wuu dheeraaday muddo xooga ahaad shakisnayd shakigaas salaadda wuu dhibaya waa inaad iska ilaaliso shakigaas wey yacni waa inaad yaqiiniso inaad xidhatay ama waa inaad soo bilowdo salaadda waa xihanaysaa markaas alraabica cashar allaa yanwiya qadca salaad salaadda goynteeda waa inuuna niyoonin way salaadda adoo ku jiro ee waxaad niyootay inaad ka baxdo niyadaad ku qabatay ka bax salaadda ka baxba haddaad niyooto bas wey salaadda way buraysaaba waa buraysaa alkhaamisa cashar shardiga shan iyo tobnaad allaa yucalliqa qadcahaa calaa shayin ow yataradada fii qadciha salaadda goynteeda waa inuuna wax ku xidhin salaaddii markuu xirtay oo galay yaa xuni- cuniyada ku qabtay qof baan sugayaa meeshaan ku sugaya waan iska sii tukanaya ii imaanaye anoo salaadda ku jira hadduu ii yimaado waan ka baxaya qofkii maba sugaysa salaaddu hadday buraysaaba hadday buraysa Ma- tacliiq salaadda kuma ansaxda haddaad niyada meel ku xirtaba oo meel wakhtigaas haddii la gaaro ama qofka hadduu ii yimaado waan ka baxayaa salaadda haddaad tidhahdo way ka hadday kaa buraysaaba ow yataradada fii qadciha ama wuxuu ku taraduday salaadda ma ka baxdaa mise waa dhammaystirta waxbaa ku yimid salaadda dhexdeeda cabsi iyo waxbaa ku yimid ama waxbaa qabtay qofkii Ah, markaasuu yidhi ma ka baxda Maya, mise waa iska dhammaystirataa ma ka baxdaa haddaadba ku taradud salaad kuma jirtid orad meesha hartay aad Ah, meeshan aad ku taradudayso iska aad salaad kuma jirto salaadu taradud kuma ansaxdo iska dhammaysataa mise waad goysaa may waa dhammaystirtaa maya kuma ansaxaysa waxbaas waxbaa soo yeeraya waxbaa qayli soo yeeraya waxbaa soo aad ma ka baxdaa mise waa iska dhammaystirtaa cabsi baa soo yeeraysa waxbaa soo socda markaas ma dhammaysataa ma- iska carar meesha salaad kuma jirti kuma jirtida mar haddaad taradudsan tahay waa sidaa way marka qadcigeeda hadduu ku taradudo hadduu meel ku xidho iyo hadduu ku taradudo qadcigeeda labaduba salaad way buraysaa wey. marka waa inuuna ta- salaadda niyada uu meel ku xidhin wey Ah, waana inuu ku taradudin salaadda goynteeda wey. shan iyo tobankaa shardi ayay leedahay shuruuddeeda wa ama arkaanuha salaadda arkaanteeda fa sabcata cashara waa toban iyo toddoba axaduhaa anniya rugniga u horreeya koobaad anniyatu niya wey arkaanta salaadda saddex qaybood baa loo kala qaadaa qawli iyo ficli iyo qalbi qawli iyo qalbi iyo ficli baa loo kala qaadaa qalbi waa niyada rugnigaa keligiibu yacni waa niyada arkaanta qawliga ah yacni takbiiratulixraamka faataxadoo la akhriyo ataxiyaadka sa- yacni salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni salaamta waxaa la yidhahdaa qawli baa la yidhahdaa arkaanta kale ficli baa la yidhaha qiyaamka rukuuca ictidaalka sujuudda fadhiga aad atixiyaadka ku aqrinayso marka waxaa la yidhahdaa ficli baa la yidhaha marka waa toddobiyo toban arkaanta waa salaada axaduhaa aniya rugniga u horreeya waa niyo wayejibu waxaa waajiba fiiha fi niyati niyada qasdun qasad baa waajibaya fii naflin mutlaq sunno mudlaqa hadday tahay qasdi bas aa kugu waajibaya qasdu ficil un bas salaad inaad tukanaysa keliya un waa inaad niyooto sunnada hadday mudlaqata wa maca tacyiinin tacyiin baa waajibaya fii dii waqtin aw sababin hadday sunno waqti la tahay raatibadoo kale waa sunno waqti leh sunnada duxadoo kale witirkoo kale yacni taraawiixdoo kale waa sunno waqti leh soo maa hadday sunno waqti la tahay waxaa laga rabaa qasdu ficil iyo tacyiin qasdu ficil iyo tacyiin inaad tukanaysana waa inaad u qasado niyooto tacyiin waa inaad niyooto oo sunnadaad tukanaysa waa maxay taraawiix hadday taraawiix baad niyoonaysaa raatibo hadday tahay raatibaad niyoonaysaa qabliya hadday tahay waa qabliyo bidi salaadda ka horraysa wey bacdiye hadday tahay bacdiyo aka aka tacyiin baa laga rabaa inaad cayinto duxa hadday tahay sunnatu duxa baad niyoonaysaa aka ow sababin mid sabab leh hadday tahay sabab sababteedii baad yacni caddaynaysaa مثلا كسوف الشمس قرحده ومدوبات وصل خسوف القمر ضيح مدوبات كسو وسبب يعني سببتي كنتي وين شيكتو هكذا ومع تعيين في ذي وقت أو سبب ومع نية فرضية في فرض صلاة فرض هديتها قصد فعل هي تعيين هي فرض نما صدح لها وين نيتك وقبت إن صلاة دي تكنيس وين نيتك وقبت وقصد فعلك tacyiinkina waa inaad niyooto oo salaadda aad tukanaysaa faralka ama duhur casir maqrib cisho subax midda ay tahay waa inaad cayinto faradnimona waa inaad niyooto farad inay tahayna waa inaad niyooto wey. saddexdaasaa laga rabaa salaadda faralka wey. Aka wey. marka niyadu waa waajib camal kastana niyadu waa waajib yani camal aan niyo lahayn ma ansaxayo inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu inamaa sixatu lacmaali binniyaat ayuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariga muslim ثانيها ركن لباد تكبيرة الإحرام وي تكبيرة صلاة حرشة مقرونة حالة تاي بالنية تكبيرة الإحرام كي الله أكبر تي وين الله تمادو تكبيرته وين الله تمادو مقرونة بالنية أيضا النية لا لحريني مركز صلاة النيوتو صلاة فرضة أو يعني ظهر فرضة إن تكنيس مركز نيوتو يقول الله أكبر لا Aga. niyada iyo takbiirtu waa inay isla xidhiidhaan adoo waxba niyoonin haddaad allah akbar iska tidhaahdo wax ka ansaxaya ma jiro waa inaad niyooto marka hore markaad salaad duhura inaad tukanayso niyooto ama salaad casira inaad tukanayso markaad niyooto aad allahu akbar leed marxaban marxaban wasalaada yani takbiiratu ixraamka waxaa loo leeyahay takbiiratu lixraam markaad markaad allahu akbar tiraahdo salaadda aad gasho wixii marka hore xalaasha kuu ahaayoo dhan baa xaaraamkaanu inaad wax iska cuntaa kuu bannaanayd inaad wax iska cabto inaad iska socoto inaad hadasho wixii kuu bannaanaayoo dhan baa xaaraamkaa noqonay markaad salaamta la timaadday wax walba xalaal kuu noqonaya marka xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay miftaaxu salaati adduhuur wataxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim salaadda furaheedu waa dahaarada wa taxriimuhaa altakbiir taxriimkeedu waa takbiirta allaahu akbar markaa tidhaahdo wixii awal xalaasha kuu hayo o dhan ba xaaraamkaa noqonay wa taxriimuhaa wa taxliiluha tasliim salaamtay wax walba kuugu xalaal noqonaya aka aalisuhaa rukniga saddexaad ee salaadda arkaanteeda ka mid ah alqiyaamu lilqaadiri calayh alqiyaamu istaag weeye lilqaadiri calayhi qofkii awooday qofka fayow oo meel laga haynin waa inuu istaag ku tukado salaadda raabicuhaa kan afra waa salaadda faradka awey sunnada waa iska fadhi baa ku tukan kartaa jiifkaa iska tukan kartaa laakiin salaadda faradka ah haddii aad kari karto waa inaad istaagka ku tukato haddii aad awoodi weydo markaas fadhigaa iska tukanaysa ama jiifkaa ku tukanaysaa laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha baa ilahay leey raabicuhaa rugniga afraad ee salaadda arkaanteeda ka mid a qiraa'atu alfaatixa faatixada akhrinteeda wey khaamisuhaa rugniga shanaad alrukuucu rukuuc wey saadisuhaa rugniga lixaad altuma'niinatu xasili weeye fiihi fi rukuuc rukuuca waa inuu ku xasilo qofku markaad rukuucdo waa inuu qofku xasilo ilaa uu dhaqdhaqaaqa daayo xibnihiisoo dhan ay dhaqdhaqaaqa joojiyaan wey saabicuhaa rugniga toddobaad alictidaalu ictidaal wey haaminuhaa rugniga sideedaad altuma'niinatu xasili weeye fiihi fi lictidaal اعتدالka qofku markuu rukuuca ka soo tooso samiع allah liman xamida u yidhaahdo waa inuu ku xasilo ilaa uu dhaqdhaqaaqa dhan daayo markaa kadib uu sujuudaya taasicuhaa rugniga sagaalaad الsujuudu sujuudu weeye maratayn laba jeer waa inuu sujuudo caashiruhaa rugniga tobnaad aلطuma'niinatu xasili weeye fiihi fi sujuud sujuudda waa inuu ku xasilo qofku sujuudda markaad xibnahaagao dhan dhulka dhigto waa inaad ku xasisho ilaa aad dhaqdhaqaaqa dhan dayso waa inaad alxaadi cashara rugniga kow iyo tobnaad aljuluusu fadhi weeye bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda waa inaad fadhiisato waa fadhiga labada sujuudood udhexeeya sujuudda hore markaad ka soo toosto waa inaad fadhiisato caadina waa inaad u fadhiisato wey ahaani cashara rugniga labiyo tobnaad adumaaniinatu xasli weeye fiihi fi ljuluusi bayna sajdatayn fadhiga labada sujuudood udhexeeya waa inaad ku xasisho sujuudda hore markaa ka soo toosto caadi baad u fadhiisanaysaa waad ku xasilaysaa ilaa aad ku xasisho dhaqdhaqaaqa dhan aadayso markaa kadib baad sujuudda labaad ku laabanaysa aaalia cashara rugniga saddexiyo tobnaad atashahud alakhiir atixiyaadka dambe wa atixiyaadka u dambeeya arkaanta salaadda ka mida waa waajib wey atixiyaadka hore waa sunna midka hore sunanta salaadda sunnooyinkeeduu ku jira waa sunno way laakiin midka dambe atixiyaadka dambe ee lagu salaamo naqsanayo kaas waa rugni weeye waa waajib salaadda arkaanteeduu ka mid yahay alraabica cashar rugniga afariyo tobnaad alqucuudu fadhi weeye fiihi fi tashahud atixiyaadka waa inaad fadhi atixiyaadku waa rugni fadhigiisuna waa rugni gaara atixiyaadka waa inaad fadhi ku atixiyaasataa la doonaya dee haddaad iska istaagto adoo istaagan aad atixiyaadsato rugni baa kaa maqan fadhigii baa kaa maqan ma ansaxaysa salaadda qofkii awooda waa inuu fadhigaasaa raba inuu ku atixiyaadsado wey alqucuudu fadhi weeye fiihi fi tashahud atixiyaadka waa inuu fadhiga ku aqriya wey alkhaamisa cashar rugniga shan iyo tobnaad alsalaatu cala annabiyi weeye sala allahu calayhi wasalam fiihi fi ljuluusi alakhiir fiihi fi ljuluus fadhigaas u dambeeya waa inuu la yimaado musalliga nabiga waa inuu ku daro atixiyaadku waa rugni salliguna waa rugni gaara labay kale yihiin wey yani atixiyaadku ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuullah buu ku dhammaanaya salliga nabigaa lagaa rabaa markaas atixiyaadka u dambeeyo salliga nabiga ku jirana farad weeye waa waajib wey haddaad ka tagto salaaddu ma ansaxayso wey atixiyaadka hore sunnu ahaa salliga nebiga ku jirayna sunnu ahaa laakiin atixiyaadka dambe waa rukni arkaanta salaadda ka mid a salliga nebiguna waa rukni ka mid a wey asaadisa cashar rukniga lix iyo tobnaad التسليمة الأولى سلامتي هروة أتحيات قف مركو نمي وإنه سلام نقصد لبا سلامود ويسوما سلامة كوبات أي أركان تكمل واجب هو تن لباد واسك سنة دنعيها أتفيرنا سوا سنة لباد دنع ولا فيرنا سلامة لباد ولو درنا وسنة واجبك وحوي سلامة كوبات السلام عليكم هدو إلى قف فاسونا مال إنعنا من الإحسان مال لا فيرنا صلاة وكبحيو تاسا صلاة لو كبحيو ميم كاسب هداد قالت بيم جمعة السلام عليكم هذا ترى بس صلاة واقف عليه لك سلامة كوبات والركن أركانته يعني صلاة كم دوا سلامة الله بعد واسك سنة لأن عيها إن تفيرسون مركو رنا دعم بتقفل مركو دعم بتحنا واسنوا السابع عشر ركنك تضبية تمنادي أقدم بي أترتيب وترتيب سيدا إن أترتيب يسوي أركانتي صلاة salaada arkaanteeda waa inaad sidaa u kala hormariso wey waa saa isugu xijiso wey haddii aad isdaba mariso oo si tartiibkaas aada u wadin salaadaadu ma ansaxayso tartiibku marka waajib wey yacni sidaasaa sugnaatay waa sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay ee salaadda uu inoo baray asagana uu u tukaday nacam sidaa wey tartiibka waa inaad salaadda ku wado marka saad rabto inaad iskaga tukato maaha marka sida sharcigu kuu amrayo baa la doonaya inaad salaaddii ula timaado wey marka salaaddu waxay leedahay toddoba-iyo tobankaa rukni bay leedahay shan iyo tobankaa shardi na waa intaadan salaadda gelin horteed baa la doonaya inaad ku sifowdo markaad salaadda gashan aad iska ilaaliso waxyaalaha salaadda burinaya oo dhan salaadda waxa burinaya wa amaa maa yubdilu salaad fahuwa tarku shardin min ashuruud aw tarku ruknin min alarkaani almaarati salaadda waxa burinaya waxa weeye shuruudda salaadda aan soo marnay shan iyo tobankaa mid ka mid a haddii la waayo salaadda way buraysa arkaanta toddobiyo tobanka ee salaada arkaanteeda ka mida mid ka mid haddii la waayana salaadda way buraysaa way kaa buraysaa wa amaa maa yubdilu salaad salaadda waxa burinaya fa huwa tarku shardin min ashuruud hal shardi oo salaadda shuruuddeeda ka mida haddii la waayo dahaaradii baa la waayay satrulcawra cawradaadii baa bannaanaatay istiqbaalu qibla lagaa rabay inaa qiblada qaabisha qiblada qaabili weyday nijaasa inaa ka daahir tahay baa yacni nijaasa yacni oka shardi salaadda shuruuddeeda ka mida haddii la waayo salaadda way buraysaa hal rugni oo arkaantii salaada ka mid ah toddobiyo tobanka haddii la waayo niyadii takbiiratu ixraamkii faatixadii oo la aqriyay rukuucii sujuudihii haddii la waayona salaaddii way buraysaa hakaba qaala fi zubad qaala wuxuu yidhi sheekhaa la yidhahdo yani fi zubad kitaabka la yidhahdo zubadka wayubdilu salaata tarku ruknin aw fawaatu shardin min shuruudin qad madow wayubdilu salaata salaadda waxaa burinaya tarku rugnin rugni laga tago aw fawaatu shardin shardi la waayo oo min shuruudin shuruud ka mida qad madow tegay shuruuddaa aan soo sheegnay shardi ka mida haddii la waayo salaaddu way buri arkaantaa salaadda toddobiyo tobanka mid ka mida haddii la waayona salaadda way buraysaa salaadda waxaa burinaya in rukni salaadda arkaanteeda ka mida laga tago ama shardi salaadda shuruuddeeda ka mida laga tago kaasaa burinaya wa amaa sunanuhaa fa kasiiratun salaada sunnooyinkeedu way fara badan yihiin sala allahu wasalam calaa sayidina moxamedin wacala aalihi wasaxbihi